waa tahay haatanna waa barnaamijkeennii waa go'aankaaga oo caawood kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga idaacadda v o e da toddobaadkanna barnaamijkeennan waxaan uga hadlaynaa dhallinyarada iyo burcaadbadeedda tan iyo markii ay xeebaha soomaaliya ka bilowdeen falalka burcadbadeeda ee lagu weerarayo maraakiibta iyo dooniyaha marayay biyaha soomaaliya waxaa falalkaasi ay soo jiiteen dhallinyaro fara badan oo ku biiray kooxahaasi una arkayay shaqo iyo iyagoo ay soo jiidatay lacagaha faraha badan ee madax furashada ay kooxahaasi ku helaan haddaba maxaa ku riixa dhallinyarada inay ku biiraan kooxaha burcadbadeeda maxay noloshoodu ka bedeshay lacagaha lasoo helo warbixin arrintaasi ku saabsan uun barnaamijka ku bilaabayno waxaa magaalada boosaaso inooga soo dirtay waryaheena faadumo yaasiin jaamac mawjadaha burcadbadeednimada ee lagu afduubtay kubanaan maraakiib ah oo safar ku marayey xeebaha badda hindiya iyo badda cas ayaa bulshada caalamku waxa ay u guntadeen sidii loo xakamayn lahaa dhibaatada ka soo cusboonaatay xeebaha soomaaliya waxaana badaha soomaaliya ku sugan maraakiib ay saaran yihiin ciidamo shisheeye oo ilaaliya marinka halbowlaha u ah gaadiidkooda xamuulka ee isaga goosha dunida haddana iyadoo ay jiraan dadaaladaas faraha badan ayay dhacdaa in maraakiib ay burcadbadeedu afduubto inkastoo tiradu ay ka yar tahay sidii hore lacagaha madax furashada ay uga qaataan maraakiibta burcadbadeedu inta badan kuma hakadaan gacantooda maadaama ay sii qaataan dayn fara badan oo ay lacagi dulsaar ku tahay taas oo ay isticmaalaan muddada ay markabka dul saaran yihiin ayna sugayaan lacagta madax furashada ah mid ka mida dhallinyaradan oo muddo afar sano ah ku dhex jiray arrimaha burcadbadeednimada iminkana go'aansaday inuu ka baxo oo iskiis u shaqaysto ayaa iiga warramay qaar ka mid ah howlgalladii burcadbadeednimada ee uu horay uga qayb qaatay iyo sidii ay u isticmaali jireen lacagaha madax furashada ah magacaygu waa faarax cali ciise da-dayduna waxaa weeye saddex iyo labaatan jir waxaan ku dhex jiray arrimaha burcadbadeeda afar sano waxaan ka geli jiray kaalimaha waaweyn waxaan usoo qabsan jiray shan iyo toban nin baa isku raaci jiray doon baanu kaxaysan jiray doontana saximad baanu ku xiran jiray badda hindi iyo gacanka cabdile labadaba u shaqa tegi jiray dagoortaan markabka arno saxiimadaanu ku dhici jiray dabeedna goortaan markab la soo dhiganaa janjar u turi jiray hal nin baa u baxaa ninkaa waxaa la dhahaa naftii hure saami sare u qaataa wuu qaataa saddex boqol oo kun oo doolar waa saami sare waa ninka naftii huraha wey markabkaa dushiisa isku biimaya kuwa ku xigan waxay qaataan boqol iyo konton intaanu saarannahay markabka lacagtaanu ka qaadano intaanu saarannahay baanu cunnaa dabeedna hadhow waxaanu ka degnaa anagoo qaliya lacagtaa waxaa lagu cunaa qaad iyo sagaar iyo qaar ka mid oo dhallinyarada oo balwadle oo laguu qoraayo deyn lacagtaasu lagaaga jarayo dheef koron ahaan oo lagaaga jiraayo laba jibaar anigu waxba kama dhisan waxaan ka helana intaasu afartaas sano waxaan ka dhistay ma jiro lacagtaasuna waa lacag dabayla mid cabsi xambaarsan bay lacagtaasu ahayd dukaan baa hadda ka shaqeeyaa mushaarkii noogu filan yahay waxaan ahay shaqaale yaa kugula taliya marka adigu inaad ka haday anaa go-aansaday oo iskaga haray markaan arkay saaxiibaday qaar inay la-deen qaarna badda galeen qaarna la xirxiray oo badda laga qaatay qaybiyo isdhishay xoriyaddarrada magaalada amarika oo sida ugaarti baadigooban loogu jiro magaalada kuma hakan jirin waxaan joogi jiray badda iyo duurka magaalooyinkana waa iska ilaalin jiray si aan loo qaban dhallinyarada waxaan u baaqayaa arrimaha burcadbadeeda falkaasoo kaleeto noocaas howlgalka inay iska dayaan baan koo talinaya lacagaha burcadbadeedu ay ka hesho madax furashada ee ay ku gataan hantida muguurtada ah sida guryaha lagama kiraysto dhaqaalena kama uu soo galo bulshaduna waa ay takoortaa haddaba maxay tahay sababta dhabta ah ee dhallinyarada ku xambaarta in ay noqdaan burcadbadeed waxaa su-aashaas ka jawaabaya aqoon-yahano soomaaliyeed oo isugu jira waxgarad iyo dhallinyaro magacaygu waa cabdulaahi axmed shoobdhaaq kalluumaysatada soomaaliyada oo badoodaas kalluunka ka raadsan jiray rakiib shisheeye xindadaad ugu yimaadeen dalkoodii siximadihii iyo laashashka yaraa ay wateen ay ka qaadeen shawaagadihii ay ka burburiyeen sababta ugu weyn baan filayaa inay tahay taas maxaa kurada ayo burcadbadnima sababta haadee difaac bay gelayaan qofka biniaadanka haddii lagu daqno adiguna intaad awooddaada abaad maxaa kurada difaacaga xiranaysaa nin gurigiisa loogu yimi oo wuxuu ku shaqaysanayay bariiskiisa ku raadsanayay haddii lagaa burburiyey dee maxaa ku yaala adigana waa inaad maxaa ku rahdaa inta awoodaya karaankaaga iska caabisaa wixii burcadbadeed marka horeeto waxay ku bilaamatay in iyada kale soo gardaraystay walow ay gadaalka xumaatay oo micnooyin badan ay samaysay oo jirtaas waxay ka dhigteen dee training wax laysu tababaro haddii la ku qofba qofka kaleeto uu kusii dhaxlo
magacayga waa siciid bashiir muuse markii ninna uu burcadbeed noqdo oo uu badda tago oo uu markab qabsado ayuu wuxuu samaynayaa isagoo lacag fara badan sita ayuu xumaanayaa dal guryo waaweyn oo caalamiya dhistay kudhaahdaa gawaarida ugu dambeeya ka haystay nin walboo dhallinyaro ah ninkaa saaxiibka ayaa awalba aad- aad isla joogteen maanta waa saase adigana maxaa kuugale markaasuu isna raacayaa marka waxaa leedahay ku dayashadu waa sababta ugu badan ee dhallinyarada ku riixda sababta ugu badan ee ku riixda dhallinyarada waa kudayashada ay ku daydaan asxaabtooda burcadbadeeda ah faarax maxamed faarax fuqyare qofka hadduu tacliin waayo shaqawan waayo wuxuu galayaa meeshuu doono ayuu galayaa sababtaa ayaa ugu wacan qof aan shaqo hayn tacliin hayn ayaa ku kalifaysa inuu u nuglaado meel alla meeshuu doono oo risiqiisa iyo macnaha noloshiisa uu ka jarin karo inuu u doo- aado waa gartay qaabkee looga badbaadin karaa baad is leedahay marka burcadbadeednimada dhalinyarada waxyaabo badan baa lagu badbaadin karaa marka hore isagoo wacyigelin guud oo loo sameeyo burcadbadeedu inay xun tahay waxaa lagu badbaadin karaa wacyigelin guud waxaa lagu badbaadin karaa iyaga loo abuuro shaqooyin iyo meesha ay wax ka helayeen oo loo sahlo Een, sakariye waxaa tahay aqoon-yahan soomaaliyeed oo da-yar qaabkee looga badbaadin karaa baad is leedahay marka burcadbadeednimada dhalinyarada waxaa keenaya waxa weeyaan waa shaqa la-aan qofka dhallinyada markuu jaamacaddii soo dhammaysto meeluu u shaqatigo markuu waayo wuxuu u gacangelayaa kooxaha hadda burcadbadeeda ah Eh, kharashaad fara badanna way ka helaan walow kharashaadkaas eh, uu ku dhammaado eh, ama ay uu ka burburo si fududna uu- uu gacantooda uga baxo laakiin waxaan isleeyahay haddii dhallinyarada loo abuuro eh, farsamo iyo mihinado eh, waxaan isleeyahay qofka dhallinyarada ah wuxuu ku doorsan lahaa nolol ka wanaagsan nolosha hadda waan ognahay in nolosha hadda ay ku nool yihiin nolol khatara eh, waa ogtahay xabsiyada ayay ku jiraan dalal fara badan eh, badaha lagu laynaya marka qofka dhallinyarada hadduu helayo nolosha hadda ay gacanta ay ku hayaan nolol ka fiican waxaan isleeyahay eh, wuu awoodi karaa inuu galo haddana waad arkaysaa in ay soo wiiqmayso arrimaha burcadbadeednimada maadaama dadku ay ka daaleen foolxumada iyo dhallinyaradeena maalin walba badaha lagu silcinaya iyo kuwa xabsiyada ka muuqanaya ee boqolaalka sano qaybtood lagu xukumay sidii wiilka new york lagu xukumay dhibaatada ugu badan ee burcadbadeedu ay u geysato bulshada kasakow waxa ay saamayn weyn ku yeeshaan gabdhaha dhallinyarada ah oo ay guurkooda u adeegsadaan dhaqaale fara badan kuwaasi oo ay ka leexiyaan waddadii waxbarashada kuna hagaan dhaqamo cusub oo aysan la qabsan karin haddii ay dhacdo inay dib ugu soo laabato bulshadii ay horay ugu dhex noolayd magacayga waa aamina jaamac cabdi saameyn weyn ayay gabdhaha u leedahay nin barcabdadeeda lacag soo qaadanaya teleefon buu soo diraya gobolada wuxuusa dirsanayaa gabdho gabar iskuulkeedii ama jaamacadeeda dhigato oo aabaheedii hooyadeed la joogta baa lasoo tashkiilinaya waa loo soo kaxaynaya waa loo keenayaa gabadhii halkaasi wax ugu baranaysaa muqaadaraadkii waxay rabtay samaynaysaa waxbarashadeedii ku weyday si wanaagsan u dhaqan maayo habeenkii isagoo soo cabay ama muqaadaraad soo cabay wuu imaanaya wuu tumayaa gabadhii maxay ku kalifaysaa inay gurigii ka cararto oo ka tagto gabdho badan bayna saa ku sameeyeen gabdho waxay noqdeen aan sumcad bulshada ku lahayn gabdhihii waxba la baranaya markay arkaan waxay dhaheen wataataa burcadbadeed bay raacday een, marka lama koobi karo waxaa magaalooyinka puntland muddo sannado ah ka socday arrimo wacyigelineed oo ay wadaan culimmada waxgaradka iyo abwaaniinta soomaaliyeed oo adeegsanaya inay fariimo u mariyaan warbaahinta kala gedisan dhallinyarada burcadbadeeda ku biirtay waxaana muuqata in tallaabooyinkan wacyigelineed ay ka weeciyeen dhallinyaro fara badan oo ku socotay waddada khaldan abwaan cabdulaahi cali ibraahim ayaa maansadan waxa uu ku muujinayaa dhibaatada ay burcadbadeedu ka dhaxasho lacagaha madax furashada ah burcaddiiyo maraakiibta aan maanse ka idhaahdo madax furasho waa niman bartoon maareer loo helini maal uu dad kale leeyahay marku ku doonaane malyan iyo malaayiin haddaan midigta loo saarin waa maya jawaabtooda iyo mooshinka horyaalleh inta ay masiibadu heshee mawdku ka adeegay magla-aanta geerida intaan meel la ku cadaanin mawjadi intay qaadatee maayadda u dhiibtay milatariga weeraray intuu mahadho gaarsiiyey inta ay miskaha jiidhay ee muruqa naafaysay maxaabiista laga haysto iyo dhaawiciyo miidka waalidiintan murugaysan ee maarmi kari waayey agoomahan mushkiladaysan ee haatan macaluulay umush iyo mataanaha kanaan cidi masruufaynin mahuraankan qiiraysan iyo gacalka maagaya macne uma arkaan iyo dhib ay mudanayaaniini wax ay midnimadoodu tahay waa mahoobiga eh turjubaanno maaraynaya miiska qaabila eh majaraha rag baa yeeshay iyo maamka xeebaha eh muraadkay usii fulinayaan macalimiintii intay maalgashaan bay hodhow koru macaashaane maqsar inay ka faa'iidayaan uma maleeyaane mirooga iyo hiririgaa lagu murqaamaaye waxaa la yska miistaa khamriga maalin iyo leyle maamulka puntland ayaa olole xoogan ku qaaday sannadihii ugu dambaysay burcadbadeedda waxaana howlgallo lagu soo qabtay dhallinyaro fara badan oo ku xidhan xabsiyada iyadoo ay suurtagal noqotay in ciidamada caalamiga ah ee ku sugan xeebaha soomaaliya ay maxaabiis ahaan u qabtaan boqolaal dhallinyaro soomaali ah tiro kalena ay naftooda ku waayaan waxaana muuqata in tallaabadani ay hoosu dhac ku riday dhaqdhaqaaqii burcadbadeednimada faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli inaga dhegaysanaysaan idinkoo haatan dhegaysanaya barnaamijkii waa go-aankaaga oo caawo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijkana toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa dhallinyarada iyo burcadbadeedda burcadbadeeddu waxay saameyn weyn ku reebtay isu socodka marinada biyaha badweynta hindiya iyo weliba badda cas ee soomaaliya ku dhow balse ka sokow dhibaatadaasi waxaa jira saameyn ba'an oo burcadbadeeddu ku yeelatay ganacsiga gudaha ee soomaaliya kuwaasoo lacago ba'an oo ay ka soo heleen madax furasho ahaan ay sicir barar ku riday ganacsiga maxalliga ee soomaaliya haddaba wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho saynab abuukar ayaa warbixin ay soo dirtay ku eegeysa lacagaha burcadbadeedda iyo saameynta ay ku reebtay ganacsiga iyo dhaqaalaha maxalliga ah
tanii markii magaalada muqdisho ay ka baxeen kooxda al-shabaab bishii aguste sanadkii labada kun koob iyo tobankii waxaa maalinba maalinta ka dambeysa horumar laga dareemayay magaalada muqdisho oo la aaminsan yahay in ay xudun u tahay dhibaatadii guud ahaan soomaaliya sannada ka hor horumarka wuxuu isugu jiraa dhismayaal qurxoon oo kusoo kordhay magaalada muqdisho gaadiid noocyo kala duwan iyo kobac xoogan oo ku yimid ganacsiga maxalliga ee magaalada muqdisho maxamed cabdulaahi cilmi janno gale oo ka mid ah qurbajoogta soomaaliyeed ee maalgashiga ka wada dalka ayaa v o a u sheegay in magaalada ay ku jirto isbeddel xoogan waxaan ka sameynay waxyaabo badan sbare parts badanaa furnay oo baabuurtaan keennaa waxaan rabnaa inaan gudubno hadda waxaan furnay qeyb liida ah oo baar weyn oo ganacsi oo liida ah baar ka sameyneynaa waxaan sameynay waxaan u tallaabeynaa xagga warshadaha u tallaabeynaa inaan isku xirnaanaan rabnaa group anakoo ah qurbajoog ah inaan warshado sameyno xagga beeraha inaan aadnaan rabnaa inkastoo beeraha shabaab joogeen hadda ay ka tageen waxaan u soconnaa shabaab beerihii waxaan u tagaynaa meelihii ay joogeen inaan beerihii aan maalgashano beerihii ka shaqaysano beerihii webiga saarna aan falno dadkii beerihii kasoo carareen anaka beerihii inaan ku laabanaan rabnaa markaan oo beerihii ka shaqaysano oo beer wax soo saarka aan sameyno dowladdana wax soo saarkaas noo iibiso oo caalamka noolagu soo iibiyo xagga beeraha inaan ujeesanaa rabno ama badda ka shaqaysano ama beeraha ka shaqaysano dad baa qaba in qurba joogta iyo lacagta madax furashada burcadbadeedu ay helaan ay soo gashay magaaladii isbedel ballaaranna ganacsi ugu sameeyey hase ahaatee dhanka kalena sicir barar uu jiro muu aragtaa inaa caqabad ku tihiin nolosha dadka danta yar
horta burcadbadeed anaka ma nihi burcbadeedu qolada burcbadeedta la weydiinaya taas laakiin anaga dad shaqaystaan nahay xoogsata ah soo xoogsaday dhan kasta meel kasta kala yimaadeen adduunka daafihiisa waddankeenaan imaana inaan ka shaqaysanaan dooneynaa waddankan inaan maalgashan xaqaan u leenahay wax caqabad aan ku haynana ma lahan waana shaqaysanaa oo dadkan shaqadan u abuurnaa
daa-uud cabdi daa-uud waxa uu ka mid yahay wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho waxaana uu qabaa in ganacsiga ballaaran ay kaalin muuqata ku leeyihiin dhaqaalaha burcadbadeedu ay qaab madax furasho ahaanta usoo gasho inkastoo uu xusay in gobollo badan oo soomaaliya ay u horseeday horumarka maanta ka jira
qoladan burcadbadeed ganacsiga inta ugu badan maanta iyagaa lukulix saameyna ku yeesheen muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka iyo wadamada dariska intaba waxay aada yacni aada u arkaysaa daara waaweyn oo hadda ka dhismay xamar waa maalgelin iyagaa maalgashaday ganacsigii ballaartay maxay aheeto waxaad arkaysaa xawaalada fara badan oo soo furmay lugay ku yeesheen maaragtay inay xawaaladihii lacagaha isu kala xibla barkee lacagtan bangi gudaha ah oo amnigiisu aada u sarreeyo oo lagu aamini karo hal bangiga ma jiro yacni isla xisaabtanka aada u badan wadamada dowladaha leh marka taasi waxay suurogelisay inay ganacsi geliyaan inay maaratay xawaaladaad kala duwan oo fara badan geliyaan oo lacagta uun si dhisbe geliyaan oo lacagta uun si u maarayaan qadar abuukar yuusuf oo ganacsatada muqdisho ka mid ah ayaa sheegay in inkastoo ganacsiga uu kobcayo misena dhanka kale ay muuqanaysa in ganacsigii dabaqada hoose uu sii baaba-ayo markay ganacsato lacago badan wata ay suuqii galeen kuwaasoo ay horboodayaan qurba joog iyo dad badan oo ka faa-iideysanaya dhaqaalaha kasoo xadooda burcadbadeeda
de kolley walaal aada buu ganacsigu imika isbedelkiisu wanaagsan yahay nimcaan walibana nusqaan bay leedahay kolley de ganacsigu imika wuxuu marayaa heer aada u sarreeya inkastoo dabaqadii hoose ay meesha aada uga sii baxayso oo dabaqadii hoose ee ganacsiga hoose laga bilaabaya ay yaraanayso oanu guriga qofkii karaysan karin oo noloshii aanu la qabsan karin laakiin daarihii waaweynaa waana loo dhisayaa hudheeladii waana loo dhisayaa wadanka horuu marayaa ganacsigana aada buu soo kordhiyay magaalada muqdisho ilaa iyo maalintii dee nabadda laga dareemaya magaalada muqdisho iminka waqti xaadirkan ma ark ma aragno waxaa burcbeed badan waa iska yaraadeen laakiinse waagii hore dadkii ka faa'iidaystay malaayiin dollar dee madax furasho helay kuwii maalgashi way samaysteen dhulal bay iibsadeen laga yaabaa dee kuwaas inay wax ka sii noolyihin laakiinse waqti xaadirkan noocyo badan oo isku jirjiray samaysteen qaarkood dhul bay iibsadeen qaar baa hoteella ka dhistay qaar baa ganacsi kale ka furtay qaar baa ushaqeensaday qaar baa waxbay keensanayaan laakiinse iminka waqti xaadirkan wax burcadbadeed oo iminka nowdan socotaa ma jirto oo le lacag baa iminka la dul taagan cid laakiin qurbada qurba jooga iminka u badan dadka
haddaba maxay tahay saameynta lacagta burcadbadeedu ay madax furasho ahaanta ku hesha ku yeelatay sicirka ganacsiga magaalada muqdisho waa kan cayduruus khaliif sheekh xuseen oo dukaan lagu iibiyo qalabka elektarooniga ku leh wadada maka almukarama waa waa laba cuduro waxawaaye u baahan iyaga laftirkooda in wax laga qabto awoodda dowladda iskale taas annaga shaqa kuma lihin laakiin dhibaatay nagu hayaan labadaas arrimood way kala horreeyeen markii hore burcadbadeed aheyd laakiin hadda waxaa jooga niman la yirahdo qurba joog dadkuna magacyo kale u yaqaanaan anigu hadda ku dhawaaqi maayo laakiin dhibaato taagan waayo because waxa weye guri aa ku jirtaa loo imaanayaa waxaa laga yaabaa inaad lacag yar ku degan tahay waxaa laga yaabaa inaad bilbil u bixiso nin baa imaanaya aad taqaano weliba wejigiisa inaad garanaysa laga yaabo ama ehel aad tihiin wuxuu ogaanaya xogtii kaa ogaanaya adiga wuxuu sameynayaa milkiilihii uu tegayaa laba sano saddex sano shubaya because marka waxaan ani qiyaasahayaa in lala dagaalamayaba noloshii dhexe oo hay iyo low qof loo shaqeeyo iyo qof shaqaale ah bes oo dadkan nolosha dhexe ku sugan dukaamadan yarar kiraysto afar afarta mitira xitaa hadda afar mitir waa loo gudbi waa boos iyo laba boos isku jebinayaan marka adiga waxaa kuu qasbaysaa haddaad toban kun haysatay inaad shaqaale noqotid hataa sheer ma heli kartid markaas fikirka cayduruus mid ka duwan waxaa qabo burhaan diine oo ka mid ah dhalinyarada muqdisho aniga ma qabo in sacbarar ay keeneen waxaan qabaa in nolol badan ay keeneen sababtoo ah waxaa hadda la sheegaa dhacdooyinka dhaca kamid meelo badan burcadbeed markii lacagtii ay qaataan nin walba markay kusoo aado intiisii inuu hantidii wadanka geliyo guryo dhiso goobo ganacsi furo carwooyin furto nolol kale halkaas ay ka aasaasanto eheladiisa ay samewaaro badan u samaysto noloshii wax badan dad badanoo horey darbiyada u jiifay inay nolol halkaas ka helaan ka shaqaystaan wadankin dhaqaaley soo gelinayaan ayaan qabaa aniga shaqsiyan markaan fiirsho burcadbadadii weliba lacagahaas ay qaataan in inta badan wadanka ay kusoo laabato horumar ama dhul badan ama wax badan lagu qabto oo wadankii isbedel dhinaca dhaqaalaha uu jiro wixii maciishadii ha qaaliyoodo laakiin haddana dad badanoo hore aan nolol u haysan ayaa nolol hela qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay falalka burcadbadeednimada cumar xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada muqdisho waxaana uu ka hadlayaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ay burcadbadeeda soomaalida ku hayaan ganacsiga dunida iyo midka soomaaliya aniga waxaan aaminsanahay in burcadbadeeda ay yihiin ay caqabad ku yihiin ganacsiga ee soomaaliya iyo kan adduunka lama dhihi karo sida aniga aaminsanahay waa dhalinyaro burcadbadeednimada lagu qasbay iyagoo kaluumaysto ahaa waxaan u sababeynayaa waxaa jirta dad iyo shirkado ajaanib ah inay taakuleeyaan burcadbadeeda kuwaas waxaa kaloo jira dad ajaanib ah oo tarjumaan u kalaa burcadbadeeda iyo shirkadaha maraakiibta ay ka qafaashaan marka marka si loo fiiriyo waxaa la dhihi karaa burcadbadeeda waa caqabad ajaanib iyo dad ganacsato ana ay qorsho ka wataan aniga ahaan xalka wuxuu noqon karaa ayaan isleeyahay in dhalinyaradaas shaqooyin loo abuuro oo lagula taliyo inay burcadbadeednimada ka tanaasulaan uma arko ani in burcadbadeednimada ay tahay wax saxan burhaan diini ayaa sheegay in kooxaha burcadbadeeda ay ku kaliftay inay ku kacaan falalka kadib markii xeebaha soomaaliya ay ka kalluumaysan jireen ay xaalufiyeen maraakiibta shisheeye ayaa u arka sida wax looga qaban karo inay tahay dhaqan celin iyo in loo abuuro fursado shaqo dhalinyarada hadda howlaha burcadbadeednimada ku lugta leh lana dhiso ciidamo tayo leh oo ilaaliya amniga xeebaha soomaaliya aasaaskooda ognaha waxay ahaayeen waxaiskahayn rag kalluumaysataa dalku dowlad ma lahayn intooda badan waxay sameyn jireen xeebahaasay kalluumaysan jireen kadib maraakiib shisheeyaa yimid badii bay yimaadeen waa kalluumaysteen dooyihii bay ka burburiyeen shabaqiibay ka jajabiyeen biyo kulle ay ugu fureen waa laga kalluumaysan waaye kadib waa la isku tegay sidee la yaalayd waxay noqotay marka maadaama ciidan badeed soomaaliya aysan lahayn oo dee xeebihii ilaaliya dhalinyaradu waxay qasbanaadeen maraakiibta kalluumeysiga iyo kuwa kale de wasaqda haraaga ah ku shuba ee biyaha soomaaliya ama xeebaha soomaaliya oo la ogyahay wax dhacay ah ayaa keentay laakiin markii dambe waxay waxay waa isbedeleen ganacsi isku bedeleen laakiin waxaan qabaa aasaaskoodaba inuu ahaayeen marka sidee xal loogu heli karaa dhalinyaradaas aniga waxaan isleeyahay waxaa looga heli kara waxa ay tahay wadanku markuu dowladda yeesho dowladuna ay ka shaqeyso in securitykii xeebaha laga shaqeeyo sharcina loo sameeyo in laga waayo ama la sameeyo xayndaab maraakiibta shisheeye ee daluddu u ogosha inay kalluumeystaan kalluumeytasadii soomaaliyeed maadaama iyagana wadanka ay u dhasheen iyagana xayndaab loo sameeyo markaas waxaaba la weyn karayaa in burcad badel noqdo ma noqon karto sababto wadankuna ciidan badeed ama nidaam bu leeyahay iyagii naftigoodina waxbarasho iyo nidaam haddaba waa aragtaa ee feedback ka soo baxay isbedelkan tusaale hadda waa tii dhowaan dhalinyaro badan ay ku dhawaaqeen burcadbade ninka tanaazuleen si kastoo ay tahay dhibaatada burcadbadeeda ayaa keliya soomaaliya ku koobneen oo guud ahaan si isku mid ah u saameysay dhaqaalaha wadamada caalamka oo dhan inkastoo dadaalo badan oo isugu jiray wacyigelin iyo xirfado loo abuuray ee dhalinyaro badan ay ku riixday inay ka haraan falalkan burcadbadeednimada xuseinab abuukar v o a muqdisho
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan oo magaalada washington idinka baaqaysa habeenimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay barnaamijkii waa go-aankaaga ayaanad weli dhegaysanaysaan oo caawana aan uga hadlayno dhallinyarada iyo burcad badeeda waxaa jira dhegaystayaal fara badan oo fariimo kala duwan kusoo diray dhinaca bogga facebook aan ku leenahay oo dabcan fariimahaasna ay uga hadlayaan bal aragtidooda dhallinyarada iyo burcad badeeda waxay tahay insha alla waxaan isku taxallujin doonaa in qaar ka mid ah fariimahaasi aan idaacadda qaybta dambe aan akhrin doono haatanna hargeysa burcadbadeedu waxay hayikicisay dhalinyaro fara badan oo qaarkoodna ay shaqala-aan ku riday kadib markii ay musallafeen ganacsi yareer oo ay ku jireen qaarkoodna ay tahriib biday kadib markii ay noloshu qaari ku noqotay sidoo kale falalka burcadbadeedu waxay kor u qaadeen qiimaha caymiska maraakiibta maraya biyaha soomaaliya taasoo keentay in maraakiibtii ganacsiguna inay iyaguna kordhiyaan qiimaha ay ku qaadaan ganacsiga iyo raashinka soomaaliya la geeyo haddaba wariyaha v o eda hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixinu noo soo diray ku eegaya sida ay dhalinyarada somalilan u taabatay falalka burcadbadeednimada burcadbadeednimadu waxay noqotay arrin si gaara u soo jiidatay indhaha beesha caalamka waxaana ay noqotay arrin wax weyn u geysatay magaca iyo sumcadda dadka soomaalida ah gaar ahaan intooda dhaqaalaha haysata ee u safarta wadamada dibadda waxay halbeeg u noqotay in hay-adaha ammaanka ee wadamada dibaddu ay mararka qaar dabagalaan ama xanibaad ku sameeyaan dhaqdhaqaaqa ganacsi ee qaar ka mida dadka soomaalida ah si taas la mid ah ayay saameyn xoogan ugu yeelatay dhallinyarada soomaalida ah ee kala duwan waxaana saamayntaasi isugu jirtaa mid toos ah iyo mid dadban tusaale ahaan marka laga hadlayo somalilan ma aha goob ay ka howlgalaan budhcadbadeedu taas beddelkeeda waxaa xabsiyada ku jira dad u badan dhallinyaro oo falalkan ku eedaysan qaarkoodna ay somalilan kusoo wareejiyeen wadamo dibadda ahi gaar ahaan waddanka seishalis haddaba dhallinyarada somalilan sidee u arkaan saamaynta kala duwan ee falalkani ay noloshooda ku yeesheen sakariye axmed maxamed oo ah wiil dhallinyaro ah islamarkaana ah arday ku jira fasalka ugu dambeeya ee kuliyadda barashada cilmiga siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah ee jaamacadda new generation ayaa isagu leh dadka somalilan waxay ku xidhan yihiin alaab ka timaada dibadda oo alaabaha cuntooyinka iyo dhammaan quutuldaruurigo dhani waxa uu ka yimaadaa dibadda marka maraakiibtii keenaysay ayaa cabsi waxa ay ka muujiyeen imaatinka somalilan inkastoo aanay somalilan burcadbadeed ka jirin oo aynan odhan karin somalilan burcadbadeed baa ka jirta haddana maraakiibtaasi ayaa waxay cabsidii laga qabo soomaaliya iyo burcadbadeeda ka jirta awgeed maadaama ay somalilan ani weli aqoonsi haysanin ayaa cabsi ay ka muujiyeen dabeetana iyagana waxa lagu kordhiyay inshuranskii ay ku jireen ay ku imanayeen dhaqdhaqaaqooda ku xidhnaa marka maadaama inshuranskii lagu qaleeyey way yimaadaan weli xeebaha ama dekada berbere oo kale way keenaan alaabooyinkii maraakiibtii laakiin inshuranskoo lagu qaleeyey awgeed ba iyaguna waxay kordhiyeen farkii iyo karadii ay ganacsatada somalilan kaga karaysanayeen dabeetana marka ay yimaadaan dekadii waxay ku imanayaan alaabtii waxay ku imanaysaa lacag qaaliya oo lacag baa fuulaysa dabeetana taas waxay keentay ina maciishadii iyo quutuldareerigii o dhaniba ay kor u kacaan maxamed cabdulaahi ducaale oo ah xidhiidhiyaha gole lagu magacaabo golaha aqoon-yahanka madaxa bannaan ee somalilan ayaa isagu qaba fikrad aan taas ka fogeyn arrinta burcadbadeedku saameyn bay kuleedahay somalilan sababtoo ah siaad la socoto somalilan meelaha ugu muhiimsan ee miisaaniyadeeda ku tirsanta waxaa ka mid ah customska somalilan gaar ahaan dee dekada berbera wixii kasoo dega haddii dhaqdhaqaaqa dekada berbera aada u kordho oo alaab badan soo degto dakhliga dowladduna waa kordhaya sidaa daraaddeed isdhinka ku imanaya arrintaas wuxuu saameyn ku leeyahay dhaqaalihii dalka marka waxaa dhici kartaa dad badan oo shaqooyin yaryar haystay inay saameyn toosa ku yeelato dad kaloo markaa iyaguna kala duwana saameyn dadban ku yeelato taasoo ugu dambeyn marka lasoo uruuriyo aad dareemayso in ay tahay arin u baahan in la darso oo masiibo noqon karta hadhow fidda haddaan imika si nugul arintaa looga wada tashan oo aan wax laga odhan haddiiba ay yihiin arrimahaasi kuwo si toosa u taabanaya noloshii dhallinyarada iyo bulshada kale ee ku dhaqan somalilan sidee gaar ahaan dhallinyarada arrimahani si dadban ugu saamaynayaan waa kan mar kale sakariye oo arrintaasi sharxaya haa way ku yeelatay oo marka ay maciishadii iyo ay alaabadii iyo noloshiiba korodhay waxaa timi shaqala-aan badan shaqala-aan baahsan baa dhallinyarada ku timi maadaama oo dhallinyaro fara badan ay du- dugsiyada sare kasoo baxayaan jaamacadihii kasoo baxayaan shaqala-aan baa timi shaqala-aantiina waxay keentay inay dhallinyarada dalkiiskaga tahriibto intii dalka ku joogtana ay dismoral ay ku joogaan dalka gudihiisa oo bilaa camal ay ku joogaan maxamed cabdulaahi ducaale ayaa isaguna leh dabcan way ku yeelanaysa waayo laano dhallinyaradu saad ogtahay somalilan waa mujtamac ballaadhan ama number ballaadhan bay ka yihiin populationka somalilan sidaa daraaddeed saamaynta ugu badan dhaqaalaha somalilan soo gaadha ee arrinta burcbadeed ku yeelanayso waxay markiiba ay si toosa u saameynaysaa dhallinyaradii maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee wadankan soo koraya maadaama ay yihiin generationskan imika jaamacadaha kasoo baxaya shaqadoonka saameyn toosay ku leedahay waana arrin u baahan in si fiican daraasad looga sameeyo la baadho oo ay iska kaashadaan hay-adaha madaxa bannaan iyo dowladduba si markaa dee looga talabixin laga sameeyo oo ka hortag laga sameeyo intaanay sii fidin dhallinyarada somalilan ayaa leh ururo kala duwan kuwaas oo ay kaga shaqeeyaan arrimaha dhibta ku haya ururka horumarinta dhallinyarada ee soyda wuxuu ka mid yahay ururada ka shaqeeya dhinaca wacyigelinta gudoomiyaha ururkaas fu'aad xasan cabdulaahi ayaan weydiiyey waxa ay dhallinyarada u qabtaan dhalinyarta iskuullada ku jirta oo kale sida dugsiyada hoose oo kale iyagana wacyigelin baanu siinaa siday aqoonta usii wadan lahaayeen iyo siday xirfadu heli lahaayeen iyo waxyaabaha laakiin dhallinyarta jaamacadaha ka baxday baanu inta badan aanu si aana u tahriimin aan wacyigelin siinaa sida skills kale sida ay u raadsan lahaayeen oo ay u shaqtegi lahaayeen marka inta badan waxaan u samaynaa internalship meel baanu ku gelinaa voluntary si ama wasaarad ama meel businessa ama organisationada localka ayaanu geynaa si ay ula shaqeeyaan oo skills uga helaan halkaas fu-aad ayaan mar kale weydiiyey in ay dhallinyarada ka wacyigeliyaan falalka dhibta ku haya gaar ahaan tahriibka iyo budhcadbadeednimada oo kale ha runtii waan ka shaqaynaa tahriibta iyo baarisiga runtii laakiin waxaa jirta dowladda somalilan baanu koley arrima wasaaradaha aanu lime ministerka lanahay ayaanu kala shaqaynaa taana aad baan ugu wacyigelinaa inaanay dhalinyarta reer somalilan aanay meelaha u tallaabin kale ee ay aqoontooda iyo farsamadooda ay somalilan dhexdooda kaga shaqaystaan
su-aal kubaad ku weydiiye dabcan waxyaabaha keenaa in dhallinyaradu tahriibto waa shaqa la'aan shaqala-aantiina waxaa sii keenaysa waxa weeye dhaqdhaqaaqi ganacsiga oo yaraaday waxaa ka mid a noloshii oo qaaligarowday maxaad is leedahay waxyaabaha lagaga hortegi karo shaqala-aantan sii baahaysaa mar haddaad wakhti dheer kusoo dhex jirteen oo dhallinyaradana aad wacyigelisaan oo dhallinyaradu cidda ugu shaqala ay tahay inta badan waxaan isku daynaa in dhallinyarta ay skiilis aanu siino skiiliska ay ku shaqo tagaan xirfado aynu siino oo ay ku shaqo tagaan oo weliba dowladda somalilan baanu mar walba ku dhiirigelinaa in maaragtay dhallinyartu si aanay u tahriibin in ay wasaaradaha iyo local enjoyska laga shaqogeeyay inkastoo ay imika waayahan dambe ay dhallinyartu soo farabadanaysaa shaqala'aantii taana kulley istaraatiijiyad baanu ka leenahay inaanu dad badan dhallinyar badan skilis la siiyo maxamed cabdulaahi ducaale xidhiidhiyaha golaha aqoon-yahanka madaxa bannaan ee somalilan ayaa isagu leh qorshe ayaa loo baahan yahay dhalinyaro dhalinyarada mustaqbalka fog looga hortago in ay falalkan ku hamiyaan walahi marka ugu horeysa de dad muslimiin aynu nahay oo marka arrimaha ugu waaweyned marka laga tago de wixii in si siyaasad cad laga yeesho waxaa la samayn karaa wacyigelin guud xagga bulshada ah iyadoo loo marayo dadka ummadda marka elitka waa gaar ahaan culimada aqoon-yahanka kale wacigabadin maxaa la dhahdaa in laga sameeyo isla mar ahaantan iyaduna waxaa mudan in la kordhiyo arrintan in si toosa cilmi baadhis loogu sameeyo si markaa talada la helo ee xogta kasoo baxda cilmi baadhisaha ficil loogu rogo ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
waa tahay laantaaf soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan dhinaca dalka kenyana burcadbadeeda soomaalidu kasakow maraakiibta iyo doonyaha ay ka soo afduubtaan xeebaha kenya waxay sidoo kale sannadihii ugu dambeeyey bilaabeen inay soo afduubtaan dad ajanabiya oo ku sugan xeebta dhinaca mombasa sidoo kale waxaa jira afduub lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin burcadbadeeda soomaalida iyo kooxo hubaysan oo isku xidhan oo laga geystay gudaha iyo agagaarka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaba wariyaheenna aadan xasan tarax ayaa warbixinu kasoo diray dhadhaab wuxuu ku eegaya xiriirka ka dhexeeya burcadbadeeda iyo kooxaha afduubka ka geysta xadka kenya iyo soomaaliya iyo weliba aragtida ay dhallinyarada degan xeryaha dhadhaab ay ka qabaan burcadbadeeda
kenya oo ah waddan u dhaqaalihiisu soo koraya waxa ay ku tiirsan yihiin lacagta adag ee kasoo gasha dalxiiska oo gaaraya malaayiin dollar waxa ayna lacagtaasi kasoo gashaa gobolka xeebta ee mambaasa xarunta u tahay falalkii ugu dambeeyey waxay keeneen in qaar kamid a wadamada reer galbeedku ay muwaadiniintooda uga digaan usafrida kenya oo ay sheegeen inay khatari soo food saari karto arrintaasi waxay walaac ku dhalisay xukuumadda kenya oo haatan dadaal loogu jirta inay soo celiso kalsoonidii lagu qabay ciidamada ammaanka kenya kuma eedeynin oo keliya xarakada al-shabaab falalkii dhacay balse waxay kaloo ku eedeysay burcadbadeeda soomaalida inay wax ka ogaayeen falalka afduubka ah taasoo muujinaysa in dowladda kenya aysan si toosa u qeexi karin cidda sida rasmiga ah uga dambeysa falkan kenya waxa ay soodinteeda iyo xeebaheeda ka samaysay saldhigyo cusub oo ay ugu talagashay inay kaga hortagto weerarada lagu afduubanayo dalxiisayaasha laakiin dadka xaaladaha ka warhaya waxa ay sheegayaan inay waqti dheer qaadan doonto inta kenya ay xaqiijin karto ammaanka xeebaheeda loo dalxiis tago laba arrimood dartood tan koowaad waa doomaha dheereeya ee dalxiisayaasha isticmaalaan kuwaasoo ay kusoo dhex dhuuntaan doomihii ay wateen raggii wax afduubanayay iyo arrinta labaad oo ah in kooxaha wax afduubanaya ay jawaasiis dadka deegaanka ah ku leeyihiin meelaha wax laga afduubto kenya waxa ay gaartay guulo la taaban karo waa marka laga hadlayo xaqiijinta ammaanka marinbiyoodkeeda oo muddo bilooyin ah ma dhicin afduub ka dhaca xeebaheeda afduubyadan dhacayay kuma ekeen oo keliya xeebaha dalka balse waxaa iyana afduub loo geystay shaqaalaha hay-adaha samafalka ee ka shaqaynaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa afduub loo geystay shaqaalo ka tirsan hay-adda m s f waxayna saameyn nololeed iyo mid ammaanba ku yeesheen dadka ku nool xeryaha qaxootiga muddo yar kadib yaa haddana waxaa afduub loo geystay afar shaqaalo ka tirsan hay-adda n r c afartan qof oo ajaanibta ah una kala dhashay dalalka norway canada bakistan iyo philibiin ayaa lagu soo badbaadiyey howlgallo cirka ee dhulka ah kaasoo ay iska kaashadeen ciidamada dowladda kuwa raskamboni iyo kuwa militariga kenya waxaana howlgalkaasi uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo cali buley oo qiyaastii lixdan kilomitir u jirta degmada dobley ee gobolka jubbada hoose bashiir guhaad waa indheergarad jooga xerada qaxootiga ifo waxa uu iiga waramay sida uu saamaysay afduubyadaasi burcadbadeeda gabdhihii ay naga qafaasheen haweenkii m s f u shaqaynayey waxay ku yeesheen xeryaha saameyn aan lasoo koobi karin qafaalashadooda ka hor xeryuhu waxay ahaayeen kuwo horumar bulaalaya leh waxay ahaayeen bilowgii mugdi ay gashay xeryaha dhadhaab khaasatan xeradan ifo iyo kow iyo ifo labo ammaankii faruhu ka baxay gabdhaha markiina laga kaxaysta kadib waxaad arkaysaa waxaa soo badanayay qaraxiyo isdaba jooga ciidamadii ammaanka oo iyo dadkii qaxootiga oo saaxiibo isku dhow ahaa oo kala shakiyey waxaa dhacay oo kale hay-adihii oo socodkoodii yaraaday isku socodkii xeryaha ay ka dhex samaynayeen gaari kastoo hay-addi leeyahay gaariga subaxii qaxootiga biyaha u geeya tuubooyinka biyaha waxa uu tegi jiray keligii isagoon shidaalka markuu qaadayo tuubooyinka geynayo keligii baa bixi jiray maalintaa wixii ka dambeysay waxaa la raaciyey ciidamo fara ka badan baabuurtii qaxootiyada dhex mari jiray ee shaqooyinka emerjensigaa samayn jiray sida ambalaasyadii waxay noqotay inay iskood qaataan isbitaaladii oo gelitaankooda iyo xeryihii hay-adaha oo sida un s r iyo hay-adaha samafalka joogay oo qaxootigu markay wax uga baahdaan iska geli jireen ridahooda waa la adkeeyey waxaa la keenay qalabkii lagu baarayey dadka ee lagaga baaraya waxyaalaha qarxaya waxaas waxbarashada waxaa dhacay iskuuladii iyo dadkii ardaydii oo waxbaranayey iyaga laftigooda dib u dhac baa ku dhacay waxaa jiray habeenadii oo kale ardaydu xaafadaha way isbooqan jireen waxbay isla soo akhrisan jireen waxay dhacday inaanan qofna qof salaami karayn oo casar dheer la xidho guri baloogyada inaana arday arday u gudbi karayn inaanan habeenkii revision la wada samayn karayn haddaba dad badani waxay isweydiinayaan falalka afduubka ka dhacaya xeebaha dalka kenya iyo kan ka dhacaya xeryaha qaxootiga laguna bartilmaameedsanayo shaqaalaha hay-adaha xiriir intee la-egyaa ka dhexeeya fikiro kala duwan yay qabaan dhallinyarada ku nool xeryaha kaasoo ah inay ka mid yihiin dhallinyarada degan xeryaha iyo inay qayb ka yihiin burcadbadeedka qaqoleysata xeebaha soomaaliya iyo kenyaba waxaan makrofoonka la dhex qaaday qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ma ila ahan ani sabab maxaa sidaa u leedahay dabcan waxa waye tuuga tuuga leewaay ama burcadbadeed ha ahaato ama wax wax duwe ha noqoto inay qabtaan oo meel geeyaana macquul ah maya maya ma dhihi karo xiriir baa ka dhexeeya sababtoo ah burcadbadeedu badanaa waxay ka howlgalaan meelaha badaha ay ka dhow yihiin dadkan hadda xaryaha wax ka afduubo bad uma dhowo mideeda kale dadkan masaakiin waayo dad waxay caawiyaan qaxooti ah marka ma dhihi karno walaal waxaa ka dhexeeya xiriir
ma dhihi karo taas sababtoo ah dhallinyarta joogaan qaxootiga waxay ku noolaayeen halkan ilaa i muddo kow iyo labaatan sano taasi micnaheeda waxaa weeye ayagoo yaryar baa la keenay meeshan marka ma ogaan karaan ama khibrad uma laho qaabka burcadbadeedaas iyo ii sheeg shaqadaas waaweyn ah loo qaban karo sababtoo annagoo yaryar baa halkan imaanay intaan ku kornay meeshan unbaa waxa ku baranay waxa ka dhacaya soomaaliya dhegaha unbaan ugu maqalnaa maogiyi waxyaabo oo wax ma umalaynayo ma umalaynayo marka waxaas leedahay ma jirto burcadbadeed dhallinyaro ah oo jooga xeryaha qaxootiga dhadhaab
dabcan ma dhihi karno sababta burcadbadeeddu waxay u badan yihiin xeebaha iyo meelaha ay biyaha ku dhow yihiin laakiin meeshan waa wax oo bad ama ii sheeg webi ay ka waxaysmayaan ma jirto xiriir intee la eg yaa ka dhexeeyaad is leedahay burcadbadeeda iyo dadyoogan ka geysanaya afduubka xeryaha qaxootiga khaasatan afduubanaya shaqaalaha hay-adaha samafalka afduubyaasha iyo markaan isku barbar dhigo qolyahan ii sheeg ay ka xamaashaan badda wax isku dhow maaha isku dhiilna ma aha marka waxaana aaminsanahay dadkaas meelahan kuma soo saqajaamaan dhiil ka weyn bay haystaan biyahooda iyo duurkooda badahooda bay ku xamaashaan
aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga dhadhaab
haatanna waa qaybtii ugu dambaysay ee barnaamijka oon ugu talagalnay su-aalaha dhallinyarada waxaa caawa qaybtan ka qayb galay oo su-aalaha ka jawaabaya maxamed cabdi xasan afweyne oo horey uga tirsanaan jiray hogaamiyayaashii burcadbadeedda soomaaliya oo isagu sheegay inuu ka hadhay kana tanaasulay hawshaasi islamarkaana haatan uu wado barnaamijyo wacyigelina oo lagu soo xaraynayo dhallinyarada burcadbadeedda maxamed cabdi afweyne ayaa sheegay inuu ku guulaystay in dhallinyaro badan uu ka reebo hawsha burcadbadeedda maxamed cabdi oo haddaba muqdisho jooga ayaan ugu horreyn weydiiyey inuu ii sheego da-da dhallinyarada ku jirta ama ka mid noqoto kooxaha burcadbadeedda wallaahi dhalinyarada waa dhalinyaro ba uu iij joogo xagga dhalinta marka hore dadkan arrinkii dawlad la-aantii iyo burburkii iyo shaqo la-aantii iyo kheyraadka badda oo ay munaafacaad ka jireen haddana la waayo meeshai ka baxay waxaasoo dhan markay isbiirsadeen waxay u noqotay nolol caadi ah arrinkan dhalintu waxay tahay waa iska daba imaanayaan waa iska daba imaanayeen laakiin waxay u badan yihiin iijka ka hooseeya afartanka sano ka hooseeya u badan yihiin waxaa ku jira toban iyo lix jir waxaa laga helaya fasalka yar oo shan iyo toban ee kuwa jira yaa ku jira Waa tahay.
oo oo kuway kasii daba imaanaya waa tahay markaa dhallinyarada een, shan iyo toban jirka ama lix iyo toban jirka ah een, markay kooxahan burcadbadeeda ku biirayaan een, ma iyaga ma iyaga iskood een, u dooranaya mise dhallinyaro kale iyo dad kaleoo isla deegaanka isla deganyihin baa hore usii kaxaynaya si ay hawshan u geliyaan Een, sideedaba markii ururo ay dadku ay ka dhigtaan nolol caadi ah mujtamacii buu ka mid yahay ninkan yare ee jira shan iyo toban iyo lix iyo toban ama adeeg ha ku yimaado oo adeeg ha ku yimaado ama qaraabo ha ku yimaado ama wuxuu doono ha ku yimaadee waa mujtamacii wax ka mid ah waa gartay een, maxamed cabdi waxaa aan ognahay in een, kooxahan eh, burcadbadeedu inay lacago badan oo madax furasho ah helaan marka khaasatan anoo doonaya inaan bartilmaameedsado dhallinyarada yaryara tiri een, waa shan iyo toban jiro ama lix iyo toban bay gaarayeen iyaga lacagta ah, dhinacooda ku soo hagaagta een, sidey ku isti maxay ku isticmaalaan een, qof yaroo dhallinyara oo boqol kun oo dollar ama dhowr kun oo dollar oo lacaga oo madax furashaha qeyb ahaan helay maxay iyagu dhallinyaradu ku isticmaalaan lacagahaas walahi lacagtaani inta badan een, wax ay ka kasbaan haba yaraatee ma jiro waa wax iskaga baxa nolol ahaan ka sokow adeegyo kala duwan oo aanu noloshiisa xataa wax micna ah lahayn inta badan oo baabuur buu maaragtay eh, ku qaadanaya eh, cunnada eh, kala duwan eh, muxuu ahaayey waxyaabo badan oo aanu ku talagelaynin inuu weyn doono hadhow ama ay u gaari karinba waxa uu ka heli doono xataa ayna u gaari karin ayuuna ka xisaabtamaynin ayuu ku isticmaalaya qaabka eh, boqolkiiba sagaashan in isticmaalaan aan dhihi karnaa waxaasoo dhan waxaa kasii daran waxaa la bartay dabeecad aada u dhib badan oo ah in qofkii uu maaragtay eh, sii qaato wax walba oo ay dhici karta hadhow qofkii waxba isagoon haynba falisadaa guri uu hele eh, gaarigiina in dib looga qaato oo gurigii dib looga qaato oo isagii dayn loo raacda xataa ay ku timaada inta badan waa gartay mid ka mid a dhegeystayaashaan doonayaa inaan khadka soo geliyo dhallinyaro ah oo bal su-aal ku weydiinaya maxamed een, dhegeystaha khad ku jira magacaagu saddexan iyo meeshaad joogtid iyo su-aashaada fadlan soo gudbi bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed cumar cali waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo ninka odaga ah horey wuxuu uga mid ahaa ragga odayaasha ah ee ugu tunka weyn oo sida weyn dadka soomaaliyeed ay u yaqaanaan Eh, horeyba awalan ma aysan u ahayn magac fiican iyo wax fiican camal fiican oo rag ku dhaqaaqo laakiin way noqotay balse su-aasha aan qabo hadda waxay tahay ma loo arki karaa inuu yani tanasuraadkiisu iyo wacyigelinta uu hadda dhalinyarada uu sameynayo inay tahay isagoo waxoogaa ka adduunyeystay oo waxuun waxoogaa ka hela meesha sida bulshadaba ay hadal hayso iyo in wacyigelinta hadda dhalinyarada loo sameynayo intaba dhaqaale lagu doonayo hor leh taa ayaan rabaa inaan weydiiyo waa tahay maxamed cabdi aan aada u mahadsan yahay Een, su-aashaasi waa su-aal aada iyo aada muhiim igu ah runtii fursadna ii ah horta waxaan u caddaynayaa walaalkay iyo ummadda soomaaliyeedba Ee, anigu waktigeydii labadii kun iyo lixdii ayay ahayd xilligii dambeysay meesha wakti yar oo sanada ayay ahayd anigu xilligan ka mid ahaa fikirkiina iyo eediyadiina ma aynan ahayn nuuca ay tahay hadda iyo wixii ka dambeeyeyba ma aynan ahayn anigu nin waxaan ahaa oo company fishina iska leh Een, meel banaan baan ganacsiga ka bilaabay Een, wixii ilaahay igu qadaraan ka helay dadka uma lacag badni haddaan u lacag yarayn hadda uma lacag badni laakiin waan noolahay waana shaqaystaa Ee, laakiin waxayga wax badeed ma ku jiraan xaqaaqiga dhabtaa markii aanu kaagala hadlo ummadda soomaaliyeedna xaqaaqiga aan u sheegaya waa sidaas marka waxaad leedahay een, maxamedow wax lacag oo anigu aan eh, hawshaasi ka helay oon imika haystaa ma jirto maya ma jirto xaqaaqiga dhabtahay sida hadda caawa aan kuu sheegayo weeye cadaynteed inaanan waxba kahaynin waa tahay igana soo gelin Een, manaba ka jirin waxa hadda jiraa waagaas maba mabay ka jirinba waxa hadda waagaa jira oo hadda dhibaatada jirtaa ma- mabay jirinba adduunkaba xataa eh, war xataa kama heli jirin waxa caynkaanana maba jirinba Eh, kalluunka unbaa loo qaymayn jiray oo la oran jiray damisuu kalluusi taakan xataa kumana tege markaas gobolada ku nool ayaa xataa wax ku lahaa talada iyo go-aanka wax ku lahaa mana ku salaysnayn heer burcadnimo kuma salaysnayn ma dhici kartaa saaxiibadii aad isla hawl gasheen in ay iyagu een, wax heleen wallaahi walaale meeshaa anigu waxaan qabaa ninaan caawa oran karo waxbuu ka hela amba waxbuu ka haya ma u jiro runta markaan kaala hadlo wax micno gala boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan runta markaan kuu sheego boqolkiiba sagaashan iyo sagaal nin caawo aan odhan karo waxbuu ka hayaa ma u jiro waa tahay waa kasii soconaynaa haddaba maxamed cabdiwaad mahadsan tahay waxaan doonayaa dhegaysta inaan soo geliyo khadka oo dhallinyarada ka mid ah oo doonaya su-aal inuu kaa weydiiyo n magacaaga ku bilow iyo meeshaad joogtida iyo su-aashaada walaal waa mahadsantaa cabdi casiise waxaan joogaa magaalada beledweyne magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed muumin arlaadi walaal waxaan su-aalayaa walaalkay maxamed cabdi xasan haweyne go-aanka hadda uu ka gaaray in uu burcadbaleednimada uu ka haro oo wacyigelinna oo hadda tilmaamo oo wada uu bilaabo ma wax uu isaga go-aan ahaan uu isagu gaaraa mise waa mid uu dadka kala tashaday walaalkay maxamed arrintaa baan su-aalayaa waa tahay maxamed cabdi aad baad mahadsantaa walaal aniga horta awalan aniga fikirkayga waxa ka dhacay meeshan aada iyo aad baan ayaan uga xumaa waa ila fool xumaayeen sideedanana adiga wixii ay dhiyadaada ku yimaada haddii si xun loo isticmaalo waxaa sharcigu yahay in maaragta aad ka jawaabtid awood ahaan iyo ficil ahaan waxaa qaban karto maadaama ay arrintu si xun isu bedeshay go-aankayga horta koowaad waa aan qaatay oo aniga iska dhaadhiciyey qaatayna midda labaad maamul maamulka oo la yidhaahdo ximan iyo xeeb oo kale way iga codsadeen iyaguna inaan arrintan wax kala qabto waa tahay waad mahadsantay maxamed cabdi waxaan doonayaa dhegaysto kale inaan khadka soo geliyo oo isna su-aal ku weydiinaya magacaagu saddexan iyo su-aashaada ku bilow adoo raalliya walaal waxaa la yihahdaa mahad maxamed xuseen waxaan joogaa london waxaa rabaa marka inaan weydiiyo waxaa jira dhalinyarada in maaragtay ay barteen lacago maaragtay aada u xoog badan marka dhalinyartan lacagtii bay barteen kuwan kalena way u hanqaltaagayaan inay ku biiraan barnaamijyadan ilaan soomaaliya waxaan maraha inaanay ka jirin maaragtay shaqooyin ama dawlad shaqo u abuuri karta dhalinyarta marka maxay tahay barnaamijkiina ku aadan inaan dhalinyaradii horene aanay ku laaban kuwa yaryar ee hadda u hanqaltaagayana aanay magaranaysaa wixii aanay gelin arrintaa waa tahay waayahay maxamed cabdi waa su-aal aada u wanaagsan wey waana muhiim waana midda hadda iminka taagan wey marka hadda ah dabcan waxaan rajaynaynaa dhalinyaradaas waxa ay u baahan yihiin waa in la jeeyo waa shaqo mid business iyo mid kale intaba in xal loo helo oo la jeeyo waa midda keli ah ee muhiimkaa oo maanta taagan oo in la isweydiiyo u baahan in lagu talagalana u baahan weeye maskax wanaagsan iyo mashquulin shaqo intaba waanu rajaynaynaa in la jiheeyo dowladda federaalka awalan buraha hore iyadaa iskale tan xigtana caalamka ayaa lagaga baahan yahay inuu ku garab galo arrinkaas waa tahay waad mahadsantahay maxamed cabdi n ogaanta adiga markaad eegto imise dhalinyaro burcadbadeed ah ayaa intaad og tahay ama aada maqashay ama aada aragtayba ku dhintay hawshan falalkan burcadbadeednimada ama iyagoo baddu ku jira ama iyagoo weeraro geysanaya ama iyagoo badweynay qaaday mana og tahay dhalinyarada faraha badan ee ku xiran xabsiyada dalalka kala duwan ee jasiiradan siishalis oo kale ama xabsiyo ku yaala dalka gudihiisaba jira koobka runtaa oo xaqiiqiga ah anugu ma hayo laase kuu sheegayaa dadka xiran aad bay u tira badan yihiin weliba waxaan ognahay xabsigaasi inay dhibaato weyn kala kulmeen
waa tahay waad la socotaa maxamed in dhibaatada burcadbadeedu ay dunida ku hayso saameynta ay reebtay iyo weliba magac ahaan sumcadda ay u soo jiiday dadka soomaaliyeed markaad eegto dadkan ku howlan falalkan burcadbadeeda oo dabcan adiguna aad muddo soo martay iyo dadka faraha badana weli iminka ku jira iyaga aragti ahaan maxay maxay isku arkaan miyaanay arkayn in hawshan ay hayaan inay sumcad xumana tahay dalkii soomaaliyana magac xun usoo jiidayso
hadda way u arkaan maadaama wixii laga hadlayo oo laga wacyigelinayo oo taarikhnimadeeda la tusayo oo qofkii inuuna meel aadi karin la tusayo oo in maaragtay wax kastabuu ka haya oo macno gala jirin la tusayo oo baaba-a mujtamacii iyo noloshii ibudhacoodii ayaa la tusay ogaanta adigu intaad maqashay dhowaanahan imise markab ayaa afduub ahaan loogu haystaa biyaha soomaaliya wallaahi su-aashaas waxaad moodaa su-aal hadda si dhaba aanan kaaga jawaabi karin in ay tahay walaale aan runtii waxaan maqal waxaan waxaan maqalnay in maraakiib biyo in maraakiib lagu haysto dhinacan xara dheere xeebaha puntland qaarkood in maraakiib lagu haysto marka adigu intaad maqashay ogaanta maraakiibtaasi tiradooda iyo hadday jiraan shaqaalaha janabiyo iyaguna saaran haddaad ka war hayso
intaan ka warhaya hadda anigu waan ogahay laba markab baa lagu hayaa intaan ka warqabo midna xeebta xara dheere taagan yahay midna waqooyiga hobyo taagan yahay kalluumaysi u yahay markab kalluumaysi ah labadaas baan intaan ka warqabo ka og marka shaqaale ajanabiyo saaran oo lagu dul hayana ma og tahay intay cadad ahaan leegyihiin adeegta hadda lagu dulhayo si dhaba runtii labadooda ma uga jawaabi karo isku darkooda laakiin waa ubadataani ba waxa wata dad soomaaliyii may wadan
maxamed cabdi xasan afweyne oo horey uga tirsanaan jiray hogaamiyaashii burcadbadeeda soomaaliya oo isagu sheegay inuu ka tanaasulay hawshaasi sidoo kalena haatan ku howlan yahay barnaamijyada wacyigelinta dhallinyarada ka midka ah burcadbadeeda ayuu kaasi ahaa oo ka jawaabaya su-aalo ay dhallinyarana weydiisay caawana ka qaybgalay qaybtan dambe ee barnaamijka sidoo kale waxaa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho si toosan haatan ugu jira muxiyidiin cali yuusuf gudoomiyaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeeda ee dowladda soomaaliya muxiyidiin barnaamijka kusoo dhowow wakhti koobanna waan haystaa ugu horreyn waxaan doonaya inaan ku weydiiyo bal heerka howlaha ama falalka burcadbadeeda soomaaliya xilligan intuu leegyahay
waa maadsantahay bismillahi raxmaan raxiim burcadbeedu hadda waxa uu marayaa horta xilligii ugu wanaagsanaa oo soo yaranayay hadday ahaan lahayd maraakiibta lasoo afduubayo ama dadka maraakiibta saaran ee la haysto marka hadda waxaa waxaad moodaa inay tahay xilli aada u fiican oo aada usoo yaraaday maxaa yaraanta markaa keenay maxaa ugu wacan laba kun iyo labaiy tobanka aada u yaraaday maxaa ugu wacan markaa yaraanta iyo hoos u dhaca
waxyaalo badan baa ugu wacan waxaa ka mid a marka ugu horeysa dhalinyaradii hortore ilaa kun iyo dhowr boqol oo qof baa xabsi galay qaarro dhinteen adag u soconaa midda labaad waxaa jira barnaamij annaga aan aada ugu dagaalanay caalamka oo ahaa in la joojiyo lacagta madax furashada ah iyadoo sidaad way istaagto way soo yaraatay waayo waxa weeye maadaama dadku marka hore marka hore waxay ku bilaabatay burcadbeedu in lala dagaalamo maraakiibta shisheeyaha ee waddanka soo gelaysa laakiin marka dambe waxay isku bedeshay qaab ganacsi ah marka maadaama ay noqotay ujeedada loo qabsanaya maraakiibta ay lacag tahay waxaanu shirarka caalamka iyo adduunka ka codsanay in lacagta la joojiyo si qofka wax qabsanaya uu lacagta waayo maadaama qorsho dhan lacag yahay waxaa jira kale xabsiyadii iyo maarata maxkamadeyntii oo aada u badatay markii dambena waxaan runtii anigu aan aada u dacweynay maraakiibta hadda maarata reer galbeedka ee jooga badda waan sheegnay inay waxba ka qabaneen iyagasku hadda ayaamaha dambe waxay bilaabeen inay ka qayb qaataan la dagaalanka waa tahay inkastoo ay weli si firfircoon uga qayb qaadan waa tahay markaan eegno waxaa kaloo jira loo kale yani waddanka guryihiisa raggii hore burcadeed ahaan jiray baanu shiro la galnay waan ka codsanay inay ka qayb qaataan inay joojiyaan oo dhalinyarada ku dhiirigeliyaan waxaan laga saaro qayb ay ka qaateen culimaa diinkii iyo odayaashii dhaqanka iyo dadkii soomaalida oo degaamadii burcadeedu maarata ay aafaysay oo dhan qayb weyn bay ka qaateen iyaga laftooda marka gudihii iyo dibadiiba colaad baa laga maaragtay kaga bilaabatay waxayna noqotay waxyaalaha maarata sababay in ay hadda yaraato dhinaca xabsiyeynta markaan eegno muxiyidiin burcadbadeed fara badan oo dhalinyaraha ku xabsiyo dalalka gudaha iyo weliba dibaddaba dalal dibadda iyo gudahaba jooga marka tiro ma la og yahay hay-addiinu ma ka warhaysaan inta qof ay xabsi iyadu ku jira dalalka dibadda ee burcadbadeed soomaaliya
ilaa lix boqol baa ku jiray haddeer waxaa soo baxay oo aan maaragtay maldiviska iyo india iyo wadada ku xirnaa ilaa maaragtay boqol iyo af maaragtay lixdan wadamo badan wadamo badan baa kasoo noqday lasoo ceshay oo aan maxka la maxkamadayn inta hadda maxkamadaysan waxaa jirtay barnaamij ay waday unitedku ahaa in caruusho laga dhiso xabsi maxkamadda soomaaliyedna lagu saaro tii muddaa ka dacwoonayna waa lagu guulaystay hadda xabsiyada waxaa laga dhisayaa hargeysa waa laga dhisay garow waa laga wadaa boosaa la wadaa xaan waa la dhisi doonaa meeshaasa loo soo rari doonaa marka dadka hadda xiran tiradooda way soo yaraanaysaa dibadda ku xiran laakiin ilaa qiyaasaan ilaa lix boqol ilaa maaragtay bay ahaayeen laakiin hadda hoos ma usii dhacday tiradu ugu dambeyn si kooban marka la fiirsho ugu dambeyn si kooban muxiidiin adoor si kooban ma jiraan barnaamijyo dhalinyarada loogu talagalay oo wacyigelin ah si looga baajiyo inay kooxahan burcadbeeda ku biiraan si kooban
waxaa jira barnaamijyo hadda la wado oo ah qaybta wacyigelinta laakiin waxaa jira barnaamijyo kale oo dhalinyaro ay had- mar hore daba bilaabeen oo weliba ay ka bilaabeen eh, maaragtay deegaamada ay burcadada aafrisay eh, xamar laftigeeda eh, nairobi meelaha la isleeyahay waxbaa maarata waa waxa- yani waxaa laga heli karaa dhalinyaradii maaragtay eh, ka qayb qaadan karta oo dhan waa laga bilaabay waa tahay waxaa loogu bilaabay wacyigelin in la in la fahamsiiyo dhibaa khatarta ka timid dadkii qaar waa dhinteen qaar xabsiya dibadda ku jiraan eh, qaar meel ay ka baxeen waa la waayey eh, sumcad darradii iyo sharaf darradii eh, adduun iyo akhra qofku wuxuu kala kulmahayo waa tahay Eh, dhibaatadooda maartay ka Aad baad timid. Iyo umahadsantay.
markii dambe xataa iyagoo saddex sano afartan ka bacdi ogaaday inay wax dhaqaalaha haysanba markii maaragtay eh, lacago badan ay qaateen Kadib- waa tahay aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa muxyidiin cali yuusuf gudoomiyaha hay-adda la dagaalanka burcadbadeeda ee dowladda soomaaliya oo khadka taleefanka magaalada muqdisho si toosa ugu jiray gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay haatanna qaybo ka mid ah fara- fariimaha faraha badan ee dhegaystayaashu ay barnaamijkan u soo gudbiyeen ee dhinaca facebookga qaarkood haddaan haddaba fariimahaasi eego burhaan cabdi oo jooga ireland wuxuu isagu leeyahay burcadbadeednimadu waa fal dembiyeed caalami ah waxaana keena dowlad la'aanta waxaana keentay dowlad la'aanta labaiyo labaatanka sano jirtay waxaana isku xiran buu leeyahy burcadbadeeda iyo ururka al-shabaab faadumo xuseen oo south africa joogta waxay leedahay burcadbadeeda iyo dhalinyarada xiriir ayaa ka dhexeeya oo keentay in dhalinyaro fara badan ay ku biiraan burcadbadeednimada maxamed jaamac wuxuu yidhi waxay aniga ila tahay sida ugu habboon ee burcadbeeda lagu joojin karo in dhallinyarada shaqooyin loo abuuro maxamed daahir isna wuxuu leeyahay waxaan leeyahay waxaan taageersan uu yidhi burcadbadeeda waayo badanaa waa askarta maanta aanu haysano aadan cumar oo ugandha jooga wuxuu leeyahay saameyn ballaaran ayay ku yeelatay dhallinyarada burcadbadeeda waxaana macquula in saaxiibkaa uu yahay burcadbadeed marka uu soo qaato wixii uu nasiib u helay oo uu ku siiyo kun doolar tusaale ahaan marka taasi adigoon wax shaqo ahayn waxay taasi keenaysaa buu yidhi farxad oo dardar ayay ku gelinaysa inaad iyaga ka mid noqotid cawo ismaaciil oo hargeysa joogta waxay leedahay waxaan u malaynayaa in sababta dowlad la-aanta haysata soomaaliya ay ugu wacan tahay burcadbadeeda sidoo kale dhegeystayaasha faraha badan ee fariimaha soo diray waxaa ku jira cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi oo jooga sow juudan wuxuu leeyahy runtii anigu waan taageersanahay burcadbadeeda waayo waxaan u arkaa inay yihiin dad u istaagay inay difaacaan baddooda ugu dambeyn jamaal oo jooga captown wuxuu yidhi isna waan taageersanahay een, kooxaha burcadbadeed ee dhammaan dhegaystayaal fara badan ayaa facebookga fariimo ku soo diray dhammaantood waan uga mahad celinaya guud ahaan barnaamijkeennii waa go'aankaagana caawa intaasuu ku eegiyey intaan toddobaadka dambe kulmi doonno waxaan dhammaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.